waa ku faraxsanahay inaad la doontay shan lix sanna waxaa ku jiray the coun member of council ahay magaalada releven n waxaa soo qabanay waxbaran waxaa lixi lix boqol shan iyo labaatan guriyaa aa dhisnay waxaa furnay meel community center nomaadadaha dadka oo wadanka hadda soo gala meel lagu caabiyo dhibaato kasta haystaan luuqad hadday ku arag tahay hadday problem haystaan guriga oo heli karin meel oo center oo aari karaan dib kasta ku haystaan oo lagu caawin doona aa furnay lixda sano ugu dambeystay haddana waa kusoo noqra waa ku farxay waxbarin inaan sii qabanaa rabnaa hadda marka xilka lagu doortay maxaad qaban doontaa waxaa qaban doonaa inaa hadda waxaa la ogolaaday gabdhaha iskuulka xijaabku xiran doonaan inaa inaa sii ogolaano shaqaroorin xijaabka xiran karaan the council haddee meel aanayin oo sitting in the front desk inaa la ogolaana la ogolaaday also the mental health of the youth and xataa very important inuu tahay hadda dadka oo soo soo qaxay wadanka soo qaxay problem baranay inta ku imaanaan mental health and central ay noos taagan tahay xanuunada maskaxda ku dhaca marka in laga daaweeyo u baahan yahay ha lagu daaweeyo daawo xataa ma ahan hada xalood meel aari karaan problemkaari ka hadli karaan n dadka sidaasaan lo caayo dad dibba dhibaato badan haystaa wadanka imaanaan marka xarumo lagula taliyo iyo waxaasaad fureysaan oo dhalinyarada lagu hayo xanuunada maskaxda qabo ha waaya hadda the past sanadka oo campaign sameynn ani iyo wiilka waxaa furnay sama young for love ladaha meelaha lala dalinyarta isku imaaraan dhibaato haysan of hadday wax sameyn rabaan of wax hadday company furi rabaan of wax hadday degi rabaan oo u macnaynayso u sameynayna waxaa waaye bil kasta sameyn jirnay ilaa hadda kaas waa sii waraynaa waa gartay waa yahay waxaad iga warantaa xilkan meeqa musharax oon adiga ahayn ayaa ku tartantay deegaankan kursigan hadda aada heshay waxaa ku tartamay afartan iyo toddoba dad in total ani number eight u tartamaya waxaa galay booska shanaad fifth seat aa la siiya and the qabtan waxaa ku jira all the politicians tartamayaan from different parties magaalada releven waa tahay marka meeqo qof ayaa haatan kusoo baxda adiga iyo ani iyo labaatan iyo labo dad kaleeta soo baxeen hadda partiga way weynaata afartan iyo kow percentay ahayd magaalada u qabsaday sagaal kursiyaa sanadkan ugu darsantay waa tahay marka golayaasha deegaankaa lagu doortay ood kasoo gelaysaa baarlamaanka ha sax waa tahay bal zahra waxaad iga warantaa marka dadka kula socday oo kula tartamay ama kuwa hadda soo baxay oo la doortay soomaali miyaad ku miyaa ku jirta adiga ma ahane soomaali ma ku jirna anaa keligay ahay soomaali oo xisbigan ka tartamaya
guushaada maxay kusoo kordhin karaysaa dadka soo galootiga ah kuwa qaxootiga ah kuwa madowga ah soomaalida gabdhaha xijaaban adigoo kaleeto oo dabcan qoysas muslimiina iyo ayagana muslimiin ahoo kasoo jeedo maxay kusoo kordhin kartaa guushaada
farxadu aad aada ugu farxan ku farxan since sunday message baran telefoonka waa la soo wacaya ugu farxan inaa ila re-elected ahay la doortay and and want lixdii sano ugu dambeysay marka labaatan iyo kow sano jiray waxaa difaacnay masaajid soddon sano oo magaalada ka jiro oo la xiri rabay dus way arkaan waxbaran xisbigan inay soo sameeyaan lixdii sano ka hor and iyo aad iyo aad way ku farxeen dad oo ani camal oo muslim ah gabar maroo ah soomaali ah and and way ku faraxsan yihiin inay inay gashay
marka gabar adigoo kaleeto madow ah soo galooti ah aad iyo aad ayay ugu farxeen inay ka mid noqoto golaha deegaanka ee degmada aad joogtid ha deegaanka parliamentka way ku faraxsan yihiin ha of example inay haystaan waa tahay ma marka waxyaabaha hadda muhiimadda gaarka aad siinaysid maxaa ka mid ah ha hadda ilmaha iskuolka dib hadda waxaa ah hooyaasha afka luuqada weli si fiican mu barin ilmaha iskuolkana luuqada xataa si fiican mu yaqaanan dis caabitaan waxaa ka siinayna ilmaha iskuolka inaa lagu dib celin afka inay la qabsadaan xataa guryaal baran la disa want magaalo kasta way qaaliyooreen meel la kala dega ma haysto dis guryaal xisbigan inay sii disaan rabaan oo affordable ah magaaladaas u degnaan karaan soomaali iyo badan waxbaran Mhm. soomaali badan ma joogtaa iyo dad qaxooti ah deegaankaaga haa shan boqol soomaali waata And hadda we- the past five years way way soo degaan qaxootiga meeshaan ugu baran waddamaday ka imaadeen soomaaliya ka imaadeen liibiya ka imaadeen falastiin ka imaadeen syria way way baran yihiin soomaali keligood ma aan u dhibaataysan waa community da- baran soo degan oo wara dhibaataysan inta oo caawinayno oo muslim ah xataa